أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته weerar qorshaysanoo khasaare lagu gaarsiiyey siliibiinta kenya ayaa ka dhacay gobolka mandheere oo ka mid ah dhulka muslimiinta ee ku hisjira gumaysiga siliibiinta kenya kataabeel akhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo qaybtii labaad ee tartanka culumta sharciga ee macaahidda qabaa'ilaadka wilaayaadka islaamiga baa iyo bakool muntado tacliimi ah oo soconayo muddo laba maalin ah oo ay ka qayb qaadanayaan dumarka muslimaadka ah ayaa maanta ka bilowday degmada jamaame ee wilaayada islaamiga jubbada hoose diyaargarow ballaaran oo ku aadan munaasabadda ciidulfidriga ayaa laga dareemayaa degmooyinka galhireeri iyo jilib howlgallo kala duwan oo bakhtiyay dhaawac ay ku noqdeen askarta kufaarta afgaanta iyo maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya haweenka ku dhaqan magaalada buurdhuxanle ee wilaayada bokool ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaas in ka badan lixdan qoys ayaa ka faa'iidaystay ololo isugu jira furin biyogelin iyo dhismo guri oo loo sameeyey qoysas qadanyar ah oo ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniinaha taariikhdii hijiriguna ay tahay siddeed iyo labaatanka bisha rabadaan kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan weerar qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey silibiinta kenya ayaa ka dhacay gobolka mandheere oo ka mid ah dhulka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga silibiinta kenya wararka naga soo gaaraya deegaano dhaca dhulka kenya ay xooga ku haysato ayaa sheegaya in ciidamada mujaahidiintu weerar qorshaysan ku qaadeen xere ciidan oo kufaarta kenya ay kaga sugan yihiin deegaanka ceel raamo oo hoostaga degmada ceel qaalow ee gobolka mereere oo ka mid ah dhulka muslimiinta balse ay kenya ay gumaysato dagaalka oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxay ciidamada mujaahidiintu garneelada galbaha laga rido la heleen gaari beeba ah iyo teendho oo saliibiinta ay igu dhisneed gudaha xerada iyadoona gaariga iyo teennadaba goobta ay ku basbeeleen kataabeel akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo qaybtii labaad ee tartanka culumta sharciga ee macaahidda qabaa'ilka wilaayaadka islaamiga baaye bakool ah xarse abduqaadir ayaa warbixin inooga diyaariyey isdaarkaasi أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب
filimkan oo ah qaybta labaad muuqaalada kataaba akhbaariyaha ay ku soo bandhigayso tartankii ramadaaniga ee macaahidda qabaa'ilka wilaayaadka islaamiga ah baay iyo bakool ayaa lagu soo saaray dhammaystirka musaabaqada culumta sharciga ah ay ku tartamayeen ardayda macaahidda qabaa'ilka wilaayaadkaasi funuunta lagu tartamaya oo filimkan lagu daawanayo waxa ay kalayihiin qaybaha kala duwan ee culumta sharciga ah ardayda ayaana soo gudbinaysaa aqoontooda iyo tartanka ay ugu jiraan kutubta ay macaahidda ku soo qaateen caqiidada waxaay ku tartameen kitaabka alwaajibaat almutaxatimaat dhanka fiqiga waxay ku tartamayeen kitaabka abishujac siirada waxaa lagu tartansiiyey kitaabka khulaasatu nuuralyaqiin luuqada waxaay ku tartamayaan matniga ajruumiyada iyagoo sidoo kale raqaa'iqda ku tartamayay manduumada abu isxaaq waxaana arday weliba uu soo bandhigayay aqoonta uu leeyahay culumtii wax laga weydiinayey
قوله تعالى ألا لله الدين الخالص ودليل الإخلاص سافلوك دليل كس قوله تعالى إلهي سروش قولك صندري لك ألا هو ياي لله إلهي أسكلا
الدين الخالص دينta oo saaf iska ahayd ilaahay subxaanah wa tacaala oo iska leh wa qowluhu subxaanah alla nasaxnaadii qoolkasoon daliilag
النوع الثاني نوع لمد من أنواع الشرك شركي نوعياش كمتة شرك أصغر شركي رواي وهو كاساء الرياء استطسوي والدليل قوله تعالى إلا سرادشا دليله فمن قفك كان هذا يرجو كورجه لقاء ربي ربش لكلش رجه فليعمل هيعمل فلا عمل عمل صالحا ونكسا ولا يشرك أن شرك ولا بعبادة ربي ربش عوادس faslun haadaa kan faasilun koo walshal saaro way wayasixu mayba ansaxay assulxu heshiisi ansaah maca aliqraari qiridi maca shee ka ansaah fi lamwaali maalyaalki dhatiyoga ka ansaah wamaa wa fii maa aladigi dhatisa ka ansaah afdaa huwa maaga deersiyaayo ilayha ila alamwaali maalyaalka intakana deersiyaw في السنة الرابعة نزل جبريل في غزوة ذات الرقاع بصلة الخوف وفي هذه الغزوة أيضا نزلت رخصة التيمم في السنة الرابعة من الهجرة حدثت غزوة بني النضير وغزوة ذات الرقاع وغزوة بدر الآخرة ولم يكن فيها حرب إلا في بني النضير علامة الخفض التي بها انضبات كسر وياء ثم فتحة فقط فاخفض بكسر ما من الأسماء لي في رفعه بالضم حيث ينصرف واخفض بياء كلما بياء نصيب والخمسة الأسماء شرطيا تصيب وإن ترد تعريف الاسم النكرة فهو الذي يقبل المؤثرة وغيره معارف وتحسر في ستة فالأول اسم مضمر يكنى به عن ظاهر فينتمي للغيب والحضور والتكلم
وكل ما بضامة قد ارتفع فنسبه بالفتح مطلقا يقع وخفض الاسم منه بالكسر تزيم والفعل منه بالسكون منجزيم والله أرجو أن أراك بحفظه في جنة الفردوس في خير الحلل ثم الصلاة على النبي وصحبه وتمشي في مناكبها عزيزا وتجني الحمد فيما قد غرسته فلا تمن سؤال الله عنه بتوفيق علمت فهل عملت فراس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد راست وأفضل قولك الإحسان لكن رأت بالإنسان قد لبست إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه ولو قد جهلت وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خضر أبت طلاق هل لك يا سبات تنام الدهر ويحك في غضيض فيها حتى إذا مت انتبهت فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى
حلقات العودة يا فيض النور الهتان يا شعلا ضاءت إيمانا بهدى القرآن
marka uu filmku gabagabo kusii dhow yahay ayaa lasoo gudbinayaa natiijada musaabaqadii loo qabtay macaahidda qabaa'ilka wilaayaadka islaamiga ah ee baay iyo bakool waxaana loo soo tebinayaa sida tan kaalinta koowaad xafdinta qur-aanka waxaa ku guulaystay cabdiraxmaan cabdulqaadir xaaji oo ka socday maxadka cuhmaan ibnu cafaan ee beesha garre غرقت عبر الأزمان مد kaalinta koowaad musaabaqada culumta tajwiidka waxaa ku soo baxay cabdulaahi aadan maxamuud oo ka socday maxadka abu cubayd ah ee beesha jirible العلم يرفرف إيمانا يهدي الحيران kaalinta ugu horeysa ee koowaad waxaa tafsiirka qur-aanka ka galay moxamed mucalin barre xasan oo ka socday maxadka imaamulbukhaari ee beesha galiidle أقبل وتفيأ من فيء الوحي kaalinta koowaad ee kutubta caqiidada waxaa macadka abuu cubaydah ee beesha jirible u galay mahad mawluud ibraahim dhanka xifdinta xadiidka waxaa kaalinta koowaad tartankaasi ka galay arday ka socday macadka abuubakar asidiiq ee beesha eelay kaas oo lagu magacaabo mansuur macalin aadam ibraahim kaalinta koowaad ee musdalaxulxadiid waxaa galay moxamed boorow macalin xasan oo ka socday macadka abuubakar asidiiq ee beesha eelay fiqhiga waxaa faysal isxaaq mukhtaar uu kaalinta koowaad tartankaasi u galay maxadka imaamulbukhaari ee beesha geelidle dhinaca siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa kaalinta koowaad tartankii macaahida qabaa'ilka wilaayaadka baay iyo bakool ka galay cabdulqaani isxaaq oo ka socday maxadka imaamulbukhaari ee beesha geelidle kaalinta koowaad waxaa tartankii luuqada uga soo baxay cabdulmaalik sheekh ibraahim cali oo ka socday macadka alansaar ee beesha hubeer sidoo kale macadka alansaar ee beesha hubeer ayaa kaalinta koowaad ka galay fandhiga raqaa'iqda waxaana kaalintaasi ku guulaystay arday lagu magacaabo eeman cabdulaahi isxaaq cadow ugu dambeyn isdaarkan cusub oo ah qaybtii labaad tartankii macaahida qabaa'ilka ee wilaayaadka islaamiga ah baay iyo bakool waxaa ka soo muuqanaya sheekh mukhtaar abuu muslim xafidahullah kaas oo ka hadlay munaasabaddii lagu soo xirayay tartanka
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب allah wuxuu isu muqaaranaynayaa ama uu isbarbar dhigayaa dadka aqoonta leh iyo dadka aan aqoonta lahayn markaas allah wuxuu yidhi nebiyulaahi maxamed isagoo la khitaabaya dadka waxaad ku tidhaahdaa su-aashan weydii ma eg yihiin oo ma siman yihiin kuwa wax garanaya aladiina yaclamuun rabbi bay garanayaan rasuulkii ilaahay u soo diray bay garanayaan kitaabka alle u soo dejiyey garanayaan ujeedka ay adduunka u joogaan bay garanayaan aladiina yaclamuuna waaladiina laa yaclamuun kuwa intaasoo dhan ka dhoohan oo ka xidhxidhan oon waxba ka ogayn kuwa iyaga ma siman yihiin ma simna wey allah subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa in cilmiga sharciga ah uu ilaahay inoo furo uu ilaahay ina baro ikhlaasna uu ilaahay nagu risqi siiyo jazaakum allah khayr
qaybahan cusub ay kitaab al-akhbaariya kusoo bandhigtay tartankii culumta sharciga ee macaahida wilaayaadka baay iyo bakool ayaa ku biiraya juhuudda ramadaaniga ah ee iclaamka mujaahidiinta uu ku bixiyay soo saaridda aflaam xiiso badan oo nafci iyo waxtar u leh muslimiinta waxaana barbar socda silsilado aflaam kala duwan oo saacadii lasoo dhaafay la baahiyey mahadsanid xaaris muntade tacliimi ah oo soconayo muddo laba maalin ah ayna ka qayb qaadanayaan dumarka muslimaadka ah ayaa maanta ka bilowday degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose bashiir muxidiin waayman oo ku sugan goobta muntadahaasi uu ka bilowday ayaan wax ka weydiinay bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu daqiiqado ka hor waxaa halkan ku soo gabagaboobay masjidka alnuur ee degmada jamaame muntada tacliimi ah oo loo qabanayo dumarka muslimaadka ah ee ku dhaqan degmada jamaame iyo deegaanada hoosyimaada waxaa ka qayb qaadanaya boqolaal ka mida dumarka muslimaadka marka hore waxaan siin doonaa insha allah tacaala mas-uuliyiinta iyo ragga macallimiinta ah ee wax ka bixinaya muntadahan tacliimiga iyo hadafka laga leeyahay iyo waxa loogu talagalay waxaad inooga warantaa muntadahan iyo cinwaankiisa iyo ahdaafta loogu talagalay jasaak allahu khayran muntadaha ciwaankiisa waxaa weeyaan allah tabaaraka wa tacaala aayadda qur-aanka uu ku leeyahay wadkurna maa yutlaa fii buyuutikunna min aayaati illaahi waalxikma ina allaha kaana latiifan khabiira ahdaafta aan rabno inuu xaqiijiyana xaqiiqda waxay tahay ibraasinta in lasoo muujiyo hooyooyinka muslimaadka duurka ay ku leeyihiin jihaadka in sidaasoo kaleeta maxaa la dhahaa la dareensiiyo gabdhaha muslimaadkaa in walaalahooda mujaahidiintaahu ay danaynayaan oo yihiin dabaqad ka mida bulshada muslimka oo waxa weyan lagu tashanayo in sidaasoo kaleeta maxaa la dhahaa la dareensiiyo tarbiyada iyo diyaarinta jiilka ummadda inay qayb weyn ku leeyihiin in sidaasoo kaleeta la ogaado makaanada ay hooyooyinka ay ku leeyihiin taariikhda islaamka inahaas ayaa ka mid ah waa gartay waan kugu soo laabanayaa alustaad macali khaalid waxaad ka mid ahayd raggii wax ka bixinaya muntadahan tacliimiga ah ee maanta ka bilowday masjidka nuur ee degmada jamaame runtii waxaa inoo muuqanayeen qisas aad u fara badan aad ku soo qaadateen sida qisadii ummu ibraahiim ummu maxamed alfaatix ummu sulaym iyo safiya asbaabta aad ku doorteen qisaskaas inaad u soo qaadataan maxay tahay
جزاك الله خيرا قصص كسيدو ذا الله عليه فاقصص القصص لعلهم يتفكرون لقد كان لكم في قصصهم عبرة لأولي الألباب جزاكم الله خيرا سيدو ذا قصص ك قرآن كالبر وقصص إن لم يكن أكثر قصص معنا قصص كسيدو ذا وأسلوب كمد أسلوب كدتك حلو قدبية وأن أسلوب رنت الشيقة وآدي أدونا القرآن كان لقى قاضنايا سادرت قصصكم حأدورني in hooyooyinka muslimaadka ah aan risaalo ugu gudbinno doorkoodii kaalintoodin aan ku xusuusinno waxaan soo qaadanayna tusaale hooyo muslimad oo mujaahid diyaarisay hooyo muslimad oo nin qaacidaha diyaarisay hooyo muslimad oo nin sheekh caalimaha diyaarisay hooyo muslimad oo fii waqti shida walimtixaani sugnaatay xata nihaaya ilaa ay wax waliba ka weysay marka qisaskaasna maantao kale waa qisas xayi oon la noolnahay macnaha in badan oo hooyooyinka muslimaadka hadda halkan jooga waxay ka soo jiroodeen meelo kale guryahooda ma tegi karaan yani waxaa laga yaabaa zawjkeeda inay ka beri noqotay wax badanaa jira marka waxaa la yidhahdaa ataariikhu yuciidu nafsah marka taariikhda maanta iyo midii hore waa isleedahay mabaadi'dan isma bedeshay dadka ayaa isbedela mabaadi'da anaga hadda haysanana waa tii isalafkii tii nebi maxamed sal ly slam sidaa darteed marka waxaan isku xiraynay almaadiya almajiid والمستقبل الزاهر إن شاء الله تعالى si ummadana ay doonta u korto baarك الله فيك sheekana marka muntadaha uu dhammaaday waxaan aragnay in su'aalo qayim ah oo muntadaha qayb ka ahaa ama qisaskii aad soo qaadateen la weydiiyey ujeedka laga lahaa maxay ahayd ujeedkaas laba shay aa laga leeyahay sideedaba bini'aadamka wuxuu aad u jecel yahay tashjiica iyo dhiirigelinta nebiga sal ly slam tusaale ahaan marka uu saxaabada badar la joogay uu saxaabada u kicinayay inay dagaalkii jihaad galaan muxuu ku yidhi quumuu ilaa jannatin ardu samaawaati walard ma dhihin quumuu ila sayfi quumuu ila alxabad ma dhihin laakiin nebiga sal ly slam tashjiici dhiirigelinuu siiyey gabdhaha hooyinka muslimaadka su'aalahan weydiinayn laba hadaf aan ka lahayn hadafka koowaad inaan ogaano intibaaha iyo dareenka iyo la socodka muxaadarada hooyada muslimadda ah kaan wuxuu ahay boqolkiiba boqol oona su-aalaha waa laga jawaabay waa arkaysay kan labaadna wuxuu ahaa maadaama annaga halkaan nimid hooyada muslimadda inaan ku dhiirigelinno akhriska qoraalka dhegaysiga تثقيفك انت بينا كل رجل ان شاء الله تعالى الى انه حنكرينا رجما انه بركه قبل قبل ادو قيمه بدن وبارك الله فيك markan waxa mikrofoonka idaacada islaamiga Andalus la dhexmari doona qaar kamid ah dumarkii ka qayb galay muntadaha tacliimiga ah ee maanta ka furmay degmada Jamaame si ay uga hadlaan qof kasta shucuurkiisa iyo waxa uu ka faa'iiday assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat anigoo ah umo ayman oo joogto degmada jamaame gobolka jubbada hoose waxaan halkaan uga faraxsanahay siday ugu qayb qaadanay muxaadarada lagu qaftay masjid nuur alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan qayrkaana soo wada kulmiyey assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu annagoo gabdhaha muslimiinta ah oo ku nool degmada jamaame gobolka jubbada hoose ah anigoo xabsi ibraahiim mukhtaar ah maasha allah waa ku faraxsannahay siday culummadeenna ay noogu soo dhoweeyeen muxaadarada ilaahay raxmaanka ajir iyo xasanaad aan dhammaanaynin allah ka siiyo annagana kuwii ku camalfala allah naga dhigo
anigoo ah xabso cabdulaahi oo joogto degmada jamaame way ku mahadsan yihiin walaalaha maanta noo muxaadareeyey aan ku kulonna masajid nuur ayadoo bil ramadaan ay tahay oo ramadaanna gebageba yahay muxaadaro aad iyo aad u qaymo badan noo soo jeediyey waanu ku faraxsannahay waana soo ajiibnay kulankay noogu waceen iyo wanaaggii iyo diintii assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ka bilaabaaya magacayga uma mujaahid maasha allah maanta muxaadaradaaneeta oo wiil nool dhigay gobolka jubbada hoose oo degmada jamaamo gabdhaha ku nool anagoo ah maanta oo magaaladeena farxad weyn aan ka muujinhayno soonkan maasha allah wax la soo koobi kara ma aha anagoo hadday farxad weyn dhex fadhino farxad saddex laabaa na soo dulsaaray walaalka beri ayaa loo ballamay insha allahu tacaala maalinta labaad muntadaha tacliimiga ah ay ka faa'iidaysanayaan dumarka muslimaadka ee ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose taasoo lagu soo qaadan doono muxaadaraad qayim ah oo ay wax badan ka faa'idi doonaan dumarka muslimaadka diyaargarow ballaaran oo ku aadan munaasabadda ciidulfitriga ayaa laga dareemayaa degmooyinka galareeri iyo jilub ciismaan axmed ubow ayaa warbixin umuurtaas ku saabsan waxa inooga diyaariyey suuqweynaha magaalada jilub
saacaddu waa sagaalka fiidnimo waxaan ku suganahay bartamaha magaalada jilib wakhtiyadan maalmaha ugu dambeeya bisha ramadaan waxaa magaalada laga dareemayaa diyaargarow aad u xoogan waxaana jaam noqonaya wadooyinka waxaa sidoo kale mashquul badan laga dareemayaa goobaha ganacsiga noocyadooda kala duwan haddii ay ahaan lahaayeen carwooyinka dharka lagu iibiyo iyo meelaha kale ee dharka lagu talo sida harqaanlayaasha warbaahinta islaamiga ah ee landalus ayaa uu kuur gashay dhaqdhaqaaqa ganacsiga ah ee ku aadan diyaargarowga ciidda qaar ka mid ah dadkaasi goobaha ganacsiga leh ayaana la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus aad baa loo diyaargaroowayaa waa saddex saac iyo iyo bar xilliga aan marayno ilaa lix saac toddoba saac way socdaan marka diyaargarowga waxaad arkaysaa in aad loo diyaargaroowayay oo aad iyo aad loo diyaargaroowaya ayaa ka muuqata magaalada marka hadda amniga keenaya in macnaha xilligan dukaamada ay iska furnaadaan toddoba saac sideed saac lix saac las dhex socdo ay dadka wax gataan intaas ayaa keenaya alxamdulilah ilahi subxana watacaala waan u mahadinaynaa kadibna waxaan u mahad celinaynaa mujaahidiinta sida loogu diyaargaroowayo magaalada jilib biidda sida looga bartay si la mida ee loogu diyaargaroowaya dadku waa maasha allah way wada diyaargarooween ganacsigu waa socdaa bacduhu waa socdaa waxaan haystaa meel la yidhahdo timajare waxaan dareemayaa yacni dadku in ay dadku intaa ay balansanayaanba leeyihin dadna qaar haddaan ku imanaynaa qaar waan soo soconnaa qaar ii imanayaan aan u jarayo si wanaagsan ayaa loo soo dhoweyn lahaa ciida maasha allah waxaan waxaa iibiyaa sida faraantiyada faraantiyada iyo jijimada iyo taakooyinka shoobinada ciyaalka iyo suumanka iyo koofiyooyinka kareemada
awalan ilaahay subxaana wa tacaala aan ka mahdiyaan oo nadeersii balli kheyr badan ahayti balli ramadaan ahayti alaabo kala duwan gadna sida dharka iyo elektroniga shoobinka maasha allah alxamdulilah way ku dareemaanta hamiinkii magaalada may dareemas ima balan ku jiifadaan isrekord hamiinkii oo dhan magaalada dhex jeeda amalees dadka isdhex maraayan wali iyaal ahaa dadweyne lanyar kulli isdhex maraayan waxaan joogaa magaalada jilib gaar ahaan waxaan ka mid ahay ganacsatada harqaanlada ah waxaana rajaynayaa insha allah ciidan ciid wanaagsan inay noo noqota diyaargow maasha allah marka laga soo tago in bulshadu ay aada ugu diyaargaroobayaan munaasabadda ciidulfidriga waxaa dhanka kale diyaargarow midkaasi la mid ah maalmahan uu ka socday musallaha macalin aadan maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaana ku dadaalaya bilicda magaalada waxaana aad loo qurxiyey guud ahaanba magaalada iyo sidoo kale wadooyinka laga soo gala magaalada ayaa lagu dhejiyey boorar aad u qurux badan oo ka turjumaya munaasabadda ciidulfidriga iyo soo dhoweynteeda xafiiska nadaafadda ee degmada jilib oo aan booqday ayaa dhankoodu waxa ay ii sheegeen in maalmihii lasoo dhaafay ay aada uga howlanaayeen ka qayb qaadashada bilicda iyo weliba sidoo kale u diyaargarowga munaasabadda ciidda waxaan joognaa garoonka macalin aadan xaan shaciirow qolada nadaafadan baan ka mid nahay kulii hadda maasha allah nadiifnimo waaye waxaa la rajaynayaa inay salaada ku tukano maalintii ciidda haddii ilaahna gaarsi laba bere waxaa ku mashquulsaneen ciidda soo dhaweynteeda garoonka ayaa ka shaqaynaya araga iyo maktabka macal waaliga ilaa iyo waxay ka shaqaynaya kulli alxamdulilah waxaa ka dhignay macal ilaa iyo xaaqin loo qaato la xaaqa oo la nadiifiye marka alxamdulilah ciidda ayaa soo dhaweynay maadaama shaqadaasi ay ahayd diyaargarowga ciid alfitra halkaas ayaan dadkii oo maktabka nadaafadda ama faydhoorka ayaan anagoo u diyaargarownayna u diyaargarooweyna ciidda alfitra marka diyaargarowgaas culus ayaan ku jirnay dhammaanteena anagoo shaqaalaha dhanna halkaas ayaan u diyaargarooweyna waana hagaajinay waana micnaha baryahanan mashquulkaasaan ku jirnay iyadoo wakhti kooban ay ka harsan tahay munaasabadda ciidulfidriga ayaa sidoo kale meelaha mashquulka badan laga dareemayo waxaa ka mid ah goobaha lagu iibiyo macmacaanada magaalada jilib ayaa xiliyada ciidda waxaa soo gaara dadyow kala duwan oo kaga yimaada magaalooyin ka mid ah gobolada dalka soomaaliya si ay markaasi ugu ciidaan degmada jilib sidoo kale warbixinta ku saabsan sida loogu diyaargaroowayo munaasabadda ciidulfidriga ee wilaayada galguduud waxaa degmada galhareeri inooga diyaariyey yaasir maxmed diyaargarow aad u wanaagsan ayaa laga dareemayaa suuqa magaalada galhareeri ee wilaayadii islaamiga ah ee galguduud suuqa ayaa waxaa laga dareemayaa mashquul daran kaasi oo ku aadan diyaargarowga maalinka ciidulfidral mubaarak goobaha laga dareemayo saxmadda ayaa waxaa ka mid ah dukaamanka dharka lagu iibiyo carwooyinka harqaanlayaasha iyo sidoo kale meelaha lagu iibiyo waxyaabaha macmacaanka ah idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa la dhex qaaday mikrofoonka waxayna uga warbixiyeen habsami socodka suuqa iyo sida dadku ay wax u iibsanayaan aad iyo aad loo diyaargaroobayaa xilmihii buswadii lagu ciidinayay qoryihii ayii shay ayaa la keenay aad ciiddu waa wanaagsan tahay si fiican wax loo kala gadanaya ciidda aad iyo aad u fiican moobeelada ciyaalka banooniga ciyaalku ciyaarsiyahay waana buufinti ayi shay waa yaalan waa la gada iibsanaya si fiican loo jargaroobaas dadkii waxaad arkaysaa suuqyada is- isdhiib maraya qaarka xalwada iyo buskudka raadinaya qaarka kabaha iyo ciyaalkii maaragtay inay u gadaan raba qaarka macaasuyaasha gadanaya dhammaan maaragtay hadda aniga waxaan joogaa dukaan lagu gado kabaha ragga macaasuyaasha ragga ee maxay tahay ciyaalka yararka dharkooda xalwada iyo buskudka qalabka macmacaanka oo dhan ayaan hayaa alaabahaasoo dhan actarada waxaasoo dhan saa'id ay u socdaan maalmahan magaalada waa kala socotaa iiddii iidi ka horreysay iidda maasha allah waa la siyaarinayaa ganacsi waa kala socdaa shaararka macaamiishayaasha koobaha jambalka koobaha caagga surwaalada jiimiska aad iyo aad si fiican u socdaan aniga oo ah dukaanle iid tobanka dambo aad iyo aad aa alaabta loo kala gadanayaa een, aadaa loo diyaar garoobay waxaa ka mid a shaararka surwaalaha kobaha moobeelaha ayuu nooc waxa shay dhan lagu iido oo iidda shaqadu aad ay u kala socotaa waxaa tolashada dharka aad mashquul saa'id ah ka jira ayaamahan harqaanada waxaa waaye shaqadu waa aad ay u kala socotaa
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa waaye magaalada galhareeri aan ku suganahay waxaan joogaa een, galhareeri maasha allah ciidan ciidulfitriga ah aad iyo aad ayaan diyaargaroow aad iyo aad u ballaaran ayaan ka dareemaynaa magaalada dadku way diyaargaroowayaan dharkana waa la wada talanayaa munaasabadda ciidulfitri ayay dadku u diyaargaroowayaan maasha allah waxaana dee tolaynaa dharka noocyadooda kala duwan ragga iyo dumarkaba qofkii wixii aan ka gaarnaba waan tolnaa marka insha almowlaa ciidanna waxay ku soo aaday ciid nasri iyo futuuxaad ciidan diyaargarowgeedu aad u fiican yahay maalmahan waxaa waaye maalmihi ugu dambeeya la maraa maasha allah xaalku aad u kala socdaa niho waxay talinayaan dharka ragga anigoo aan talnaa een, wiilasha iyo dhallinyarada iyo odayaasha intaba waa loo talohayaa ma- sanadkan maasha allah xaalku aad u kala socdaa bakistaaniyaasha sarwaalayaasha een, shaatiyaasha intaba waa la talaa diyaargarowga ciidan waxaa waaye aad iyo aad u wanaagsan yahay maxaa la dhahay hadda waxaan ku jirnaa tobankii ugu dambeeyey oo ramadaan marka adiga ciidan si fiicanaa loo shaqaynaya alaabta waxyaabaha lagu iido ragtaahay dharka moobeelada waxaa dhan waxaa ka mida waxyaabaha la iibsada dharkaoo kalaa ka mida moobeeladaha ka mida ciyaalka ku ciyaaraan faayowdaha ka mida qoryaha ay ka dhacaan baaruudiha ka mida waxaasaa ka mida
guud ahaan waxaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga ah si weyn looga dareemayaa diyaargarowga dadka muslimiinta ah ay ugu jiraan munaasabadda ciidulfidriga mahadsanid yaasir howlgallo kala duwan oo bakhtiyay dhaawac ay ku noqdeen askarta kufaarta afgaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya cabdiraxiim sheekh cali ayaa faahfaahinaya warbixintan howlgalladan waxay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen qaybo ka mid ah wilaayaadka shabeellada dhexe hiiraan shabeellada hoose iyo baay iyadoona weeraradan khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey cadowga allah dhanka wilaayada shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ay ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka arbacow oo ah deegaan ka tirsan deegaan weynaha celasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho isla shabeellada hoose howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen waddada xiriirisa magaalada muqdisho iyo degmada afgooye waxay noloshu ay ku qabteen askari ka tirsan murtadiinta gaar ahaan kuwa isku magacaabay duufaan oo caan ku ah la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta askarigan oo murtadka ah ee mujaahidiintu nolosha ay ku wateen ayaa lagu magacaabaa maxamed ismaaciil kaas oo lala watay qorigii iyo booshkii uu ku hubaysanaa dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ay ku qaadeen xerada murtadiinta ee deegaanka goofgaduud buurey ee hoos tagta magaalada baydhabo waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhanka shabeellada dhexe howlgal qarax ah oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha deegaanka buurane shabeellada dhexe ayaa lala eegtay ciidamo kufaar burundees ah oo ku lugeynayay deegaankaasi waxaana qaraxaasi ku bakhtiyey laba askari oo burundees ah sidoo kale isla wilaayada shabeellada dhexe qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka deegaanka daarunimca ee shabeellada dhexe ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah dhanka wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay weerar culus ku qaaday xerada kufaarta afrikaanta etoobiya ee deegaanka halgan waxaana dagaalkaasi laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona dhawaqa rasaasta dagaalka si aada looga maqlay dhul ka fog deegaanka halgan tan iyo markii la gudagalay bisha barakaysan ee ramadaan waxay ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah kufaarta afrikaanta iyo murtadiinta duulaanka ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta waad mahadsantahay walaalka cabdiraxiin walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landuluusa xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horaysana waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu